sarokac weyn ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado qudaarta suuqyada magaalada kismaayo isbedelka ku yimid qiimaha qudaarta ayaa waxaa sababay sida ay sheegeen ganacsatada abaaraha ka jira deegaanada jubbaland qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qudaarta ayaa ka waramay farqiga u dhexeeya qiimihii hore iyo qiimaha haatan lagu kala iibsado qudaarta haddaan kaaga waramo qudaarta iyo ilaahay kuma darnaaya maciishada siday u kacday ee qudaarta jiilaale iyo waxaa dhacday abaaro ba-an weligii waa biiyareeyey roobkii la waayey dartooda qudaarta waa cirkay maraysaa ee xagga qudaarta qoyan markaan ka hadlo sida beeraleyda ah nyaanyadii maanta caageeda shalay waxaan gadan jirnay afartan kun konton kun maanta wuxuu marayaa laba boqol iyo afartan kun oo soomaali ah shilinka soomaaliga ah caaga nyaanyada ah kiilada barbarooniga waagii hore waxaan gadanaynay shan iyo toban maanta waxay maraysaa hal doolar qudaartii cimiladay baa isbedelay kor bay u kacday sida bardhadoo kale hadda roobab bilowday awgeeda saray u kacday kiiladii labiiyo tobanka la gadaya maanta waxaa la gadayaa labaatan kun marka sababaha dhacay taasaa jirto qudaarta iyo maciishadii hadda saray u kacen wax weliba waxaan codsanaynaa in dowladda ay ku soo egto shicibka indho naxariis leh waxyaalo badan oo mayl arraay wadanka ku jaroona jiraan marka intaas yaraa mayl arraay yaa yaa mayl arraay alxamdulilah ilaahay roobna haniisheen marka taasaa jirta dhibkale ma jiro basal kabsarta amal hadda waa raqiis mayl arraay basal haddan raqiis way laakiin basal gaduud iyo baradhada amal mayl arraay qaali waay ilbararo tuuska nyaanyada waxaa la gedi jiray shan iyo toban markay qaali noqoto soddon baa la gedi jiray maanta wuxuu marayaa boqol sagaashan iyo shan sagaashan meelahaas marka waxaan u malaynaynaa jawiga isbedelay wax noocaas inay yihiin babayga oo kale waxaan ku qaadan jirnay toddobaatan hadda waxaan kusoo qaadanaynaa haafkiisa siddeetan sagaashan marka waa iska cimilada iyo waktiga haddii ilaahay